بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه waxaynu maraynay baab اlmuhtajirayn mise way ka horeysay xadiiskiisa labaad baab الشaxnaa ha baab الشaxnaaء الشaxnاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه باب وحباب يهي الشحناء caloolxumada isna caybka ashaxnaa kelmaddu waxay ka timi min ashuxna waa cabayska weyan shayga la cabeeyo tacbiyaada oo kale ayaa shaxnaa la yidhaahdaa marka kaanama waxaad moodaa qofka calooshiisa in laga buuxiye nacayb nacayb in laga buuxiye marka in la isnaco oo caloosha wax la isku hayo khatarta ay leedahay iyo inay dembi tahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر لا تباغضوا هاي سنعنا وعداوت هاي سقادنا ولا تحاسدوا هاي حاسدنا وكونوا وحن قتان عباد الله أدومها إلهيو إخوانا ولا لأه وكونوا وحن قتان عباد الله أي يا عباد الله أدومه إلهيو وحن قتان ikhwaanan dad walaalaa noqda oo siday walaaluhu u macaamilaan ee u dhaqmaan oo kale walaalo isjecel oo kale ahaada xadiidkan waa soo laalaabtay dhowr jeer waxaan usoo noqnoqonayaa muhimadda uu leeyahay iyo culayska ay leedahay dadka muslimiintu inay inay isnacaan iyo inay isxaasidaan عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل تجد من شر الناس يوم القيامة ما لنت قيامات ددك كوا ugu sharka badan waxaad ka heli doontaa waxa ku dhex jira dadka ilaahay kuwa ugu sharka badan waxa kamida عند الله ilaahay agtiisa kuwa ugu shar badan dal wajhayni laba wajiilaha alladii laba wajiiluhu waa midka yaatii ula tegaya haa-ulaa'i dadkaa biwajhin wejh wahaa-ulaa'i biwajhin kuwaana weji ula tegaya bimacnaa waa nin laba wajiilaaho dadkaasna waxbuu ugu sheekaynaya waxbuu ugu warramayaa kuwana waxbuu ugu warramaya waa qof aan hal dhinac u soconi dhinacyo badan u socda dadka ilaahay kuwa ugu sharka badan buu ka mid yahay munaafiqiinta weeye munaafiqiinta calaamadahoodu waa maxay waa laba afoo kala duwan afkii uurka iyo afkan muuqda ayaa kala duwan waxay aaminsan yihiin iyo waxay sheeganayaan baa kala duwan muslimiinta waxay u sheegayaan iyo ilaahay say ula macaamilayaan baa kala duwan markaa kuwaasuu shabahaa mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i waa laba ka dhexeeya buu ilaahay yidhi marna xaggaas marna xaggaas kuwana ka mid maaha kuwana ka mid maaha oo muslimiintiina maaha oo calooshaanay kala mid ahayn gaaladiina ka mid maaha oo afkaanay kala mid ahayn kuwana way la socdaan kuwana way la socdaan calaamadaha munaafiqiinta ka midta marka qofka laba wajiilaahi waa k dadka maanta ay u aaminsan yihiin nin maskax badanoo cidna aanay isdiidinoo cidna aanay iskhilaafinoo khatar badan oo dad kale kaana la wada saaxiiba dad kale mabaadi'a kan mabda uu aaminsan yahay kana uu mabda aaminsan yahay kana sacabka la tuma kana bariiska la cuna oo waxbaba aan diidahayn kana kooda ugu sheekeeya kana kooda ugu warrama kaasaa waxaa la yidhahdaa maanta waa nin khataro waa la ammaanaa ninkaas laakiin halis buu daaqaya waa waa dalwajhayn laba qofoo laba mabda oo isdiidan oo iska hor imanaya oo isku dhacsan oo dagaalamaya ka labadaba la fadhiya labadaba u sacabinaya haddaanu labawajiilo ahayn bal adigu magac kale u bixi maruu kana u sheekay inuu ka qoslinayo uu kiisi kaga qoslinayo oo kana uu sheekeynayo ka farxinayo kiisi kaga farxinayo bal waxaan laba wajiilaahaynoo magaco uu leeyahay adigu u sheeg ma jiro sharu lkhalqi cinda allahi subxaanahu watacala yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay agtiisa waa kuwa ugu sharka badan leh aladii yaأti haؤulaaءi biwajhin wahaؤulaaءi biwajhin xadiiثu صaxiixu akhrajahu الbukhaariyu wamuslim wاtirmidi وabu daawuud وغayruhum waa xadiis صaxiixa ku soco axaadiista horen usoo maray can abi hurayraةa radia alahu tacalى canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm rasuulku wuxu uhi إiyaakum waxaa iska ilaalisaan aa ka fogaataan wadanna malaha malamalaynta iyo malaawaalka faina adanna maluhu akdabu اlxadiid war la sheego waa ka ugu beenta badan walaa tanaajashuu bayca ha isku fallisina walaa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tanaafasuu ha tartamina walaa tadaabaruu ha kala jeesanina wakunuu waxaa noqotaan cibaad allaahi ikhwaanan iyo addoomaha ilaahayow waxaa noqotaan walaalo ahaada iyaakum waxay iska ilaalisaan wadanna malaha iska ilaaliya waa waxyaabaha qofka qalbigiisa ku soo dhaca ee xumaana baa loo jeedaa xumaanta qofka qalbigiisa qof kaloo muslimna ugu soo dhacda isagoo wax caddaynaanu hayn taa qofku inuu aamino uu ku camal falo amba uu sheego faaluu ka dhigi karaa qofku waxaa la odhanayaa waxaas iyo waxaasaa dhacay war baa lagaga sheegaya ninka hebel la idhaaho hebel baa waxaa iyo waxaa sameeyey amba hebel baa halkaa tegey markaasaa waxaad fasiraysaa qowlkiisii amba ficilkiisii markaasaa waxaad leedahay ha waan fahmay hebel soo maaha ha ha waan fahmay sababtuu meeshaa u tegey waa wax ku soo dhacay adiga warkii lagu sheegay maaha waa warkaad adigu ka macnaysanaysaa mala xun oo aan wanaagsanayn oo daliilna aanad u hayn hebel waan aqaanaayo hebel meeshaa wuxuu u tegey islaamnimo maahee waa nin lacag jecelo waa nin lacag jecelo maslaxadiisu halkaas dhinkaasi u tegey xoolo jacayl ayuu u tegey xumaan yacni dhinaca xunba qofku ula cararaya asalkana waxay tahay qofka muslimka falka uu sameeyo macnihiisa aanad haynin inaad malaha u wanaajiso malaa khayr buu doonaya malaa waxaa suuga jira malayaasha kuwa wanaagsan aad soo qadinto ka xunna aad daba u dhigto laakiin dee ibni aadamkii baan loo taakalayn wuxuu soo qadimayaa malaha xun hebel soo ma ahaa war khayr ma laha kolley kaasiye meeshaa khayr lamuu tegine kolley wuxuu la tegey waxaase waxaase waxa xumaan isaga qalbigiisa ku jirto oo qofkaa uu ku macnaysanayo iyaakum iska ilaaliya wadanna malaha iska ilaaliya yacni waa tuhunkaa loo jeeda tuhunka aa qof iska tuhuntaan tuhunkaasoo aydinaan u haysan daliil aydinaan u haysan faina adanna malaha noocaasoo kalaahi akdabu alxadiid war la sheego waa ka ugu beenta badan leh waa faahfaahinta iyo falaanqaynta iyo faallada warka ee xagga xun loo faalleeyo wixii dhacay dee qofkii sidaas sameeyey iyo go-aanku qaatay maanta nimanbaa wax kalaba ka sheekaynba falaanqeeya lagu leeyahy idaacadda b b samedinaa dhegeysanayo da iyo jasiire iyo niman bidaara waaweyn lahoo rofesor falaanqeeyaha muxuu falaanqeeyaa waxyaabo dhacoodada ay sameeyeen oo iyagu ujeeddo ay ka leeyihiin ayaa wuxuu kuu sheegaya ujeeddada ka dambaysa iyagii ma soo weydiin laakiin isagaa macnaysanaya sida isaga ay la tahay iyo macnihiisa markaasa wuxuu kaaga dhigayaa maskax badnaan iyo xogogaal iyo khabiir iyo cilmi iyo balaayo waxaa lagama shaqeeyo waxaas cilmina maha diinna maaha rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi waa akdab alxadiid faallada noocaasoo kale ahi waa beenta ugu weyn ee qofku uu sheego malihii baa been lagu sheegay hadda malahu waa wax qofku uu aamino sheegitaankiisa walaa tanaajashuu af soomaaliga waxay noqonaysaa isku falliska waa khiyaamo qolyaha wax iibiya had iyo jeer ay sameeyaan ka soo qaad qofku dhar buu iibinayaa waa timi meeshii markaasaa tiri waarba halkaasi halkaasi waa imisa markaasuu hi waa labaatan kun saa tir waar niya waxigadaa mid kale oo ninkani meesha uu dhigtay oo iska dhigaayo mid waxiibsanaya wuxuu leey waar heedhe ma labaatan ba ha aniga labaatanka iga sii waxaa la doonaya miskiinkan yare meesha iska maraya in lagu socodsiiye labaatankii markaasuu leey waar ma kamaan ka siiya mise waad siisan doontaa adna suraalkii hoostaad ka doonaysaa moogta sade waar hay may may kaa dayn kari maya haddaanad qaadanayn ninkan baa qaadanaya ninkan isaga dhiib ninkaa markaasi muxuu sameeyey dee miskiinkii yaraabu ayuu ku dalacay qiimihii ku dalacay labada qofay wax kala iibsanayen isuma daynin annajash waa caynkaas waa qofka in lagu kiciyo qiimihii isagoo qofku aan iibsanahayn isagoo qofku aan iibsanahayn markuu baalku halkaa yaallo wudaa baalkaa waan iibinaya imisaan kaa siiyaa dan wadhaa labaatan baan labaatan iga sii nina wuahama soddon iga sii ay dhabka ta u iibsanayo waa caadi wax dhibaata ay kuma jiraan wax dhibaata ay kuma jiraan laakiin kii iibsanayey ku aan iibsanahayni si aanu kone gargurtankii aanu u gelin markuu idhahdo anaaba intaa kaa siisanaya ma kanbaha ma labaatan baa shan iyo labaatan baan kaa siistay buu yihi waa tanaajushu waa caynkaas walaa taxaasaduu nicmada ilaahay idin siiyey haysu quuri waayina xaasid waa waa af carabi af soomaali ku sheega waa uquuri waa laakiin kelmadda xaasid kelmad ku beegan baynu baahan uquuri waa waa waa macnaheed waa sax waa macnaha dhabta ay leedahay qofkii walaalka ahaa nicmadii ilaahay uu siiyey inaad ka xumaataad ka ba'do aad u quuri weydo laakiin xaasid maxaa af soomaali kelmadda maxaa muqaabil u ah waa uquuri waa ha waxaynu u bahanay markaa kelmadda magaceedi la heli maayo waa meelaha af sooma waa xaasid an baranayo waa meelaha af soomaaligu inuu yahay laangaabka waxa u taqaanaan qabaa'ilkii luuqadahay gashaaye soomaaligu meelaha qaar laangaab inuu ka yahay waa meelaha ay ka soo baxayso xaasid waxay ahayd iminka alkadib waa been yani waa saa ugu beeganta xaasid waa inay kelmad kaloo af soomaaliya saa ugu dhigantaa horta anigu ma arage dee bal soo baadha la heli maayo in la helona waa suuragal oo raggii dee suugaanta iyo gabayga haddee ha raggii yaqaani haddii inu iman lahay waa laga laakiin anigu weli maan maqal kelmadda xasad deeqwadaa gabiye waa sidaa ahlan wasahlan walaa tabaaqaduu haysnicina bogdi iyo maaragtay caloosha walaa tanaafasuu ha tartamina oo shay adduunyaa ha ku tartamina shay adduunyaa ha ku tartamina anaa helaya anigaa helaya anaa qaadanaya anigaa qaadanaya isu daayay ka dhiganta oo dee had iyo jeer qaacido muhiima baa jirta islaamka dhaqaalaha caynkuu fahansan yahay iyo manaaficda dadku u dhaxaysa waxay tahay laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qaacidada waa la soo qaadayo gaaladii waxay dhahan waa qaacidatun dahabiya haddaba waa gaaladii waliba gaalada qolada dhaqaalaha waxay dhahan waa qaacido dahaba gebigeedu inanka waa xadiis rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu inoo sheegay intay macnaysteen ba waxay idhaahdeen laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi waa qaacido dahaba waa qaacido dahaba gebigeedu yacni marka ganacsiga la marayo qofka muslimkaahi walaalkii waa inuu u ogolaado oo isagu iska qaado adduunye marka la taagan yahi innanku waa addunya o dhan laakiin iyagu dee way imaan la'yihiino xagga lacagtaiyo dhaqaalahay ka fikiraan ay wax ka fahmaan innagu waxa lena wax allaaliya wixii adduunye ku saabsan isweydaari hana ku tartamin addiin wixii ku saabsan aan lagaaga horraynin ka horarso hadduu labiyo tobanka habeenimo camalkaa wanaagsan uu qabanayo adigu koobiyo tobanka qabo ninba ninkuu ka horreeya ayaa wa fii dalika falyatanaafasu ilmutanaafisuun laakiin marka ay noqoto adduunyada markay noqoto waa loo kala hadhaya sidaas awood ba rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa ka yidhi ha eegina cidda idinka sarraysee waxaa eegtaan cidda idinka hoosaysa taasaa waxay ku mudan tahay nicmada ilaahay inaydinaan quudhsan qofka hadduu cirkaasun eego halkaasi lacag buu haystaa kani guryo waaweyn buu leeyahay kani kumanaan buu haystaaye waad iimaan beelaysaa qanaacadii baa kaa tegeysa nicmadii ilaahay uu ku siiye baa kula yaraanaysa laakiin markaad caafimaadkaaga eegto aada iimaankaaga eegto ee shilimaadkaasta aad eegto oo aad eegto midaan intaaba haysan waxaad ogaanaysaa nicmadaad nicmadaad haysataa inta ay leeg tahay cidda ka qatan inay jirto marka taas waa adduunya laakiin diinta diinta waxaad eegaysaa ninka kaa sarreeya ee eegi maysid ka kaa hooseeya ka kaa sarreeya dhaaf baad leedahay yaanu kaa badsanin markaa tanaafuska adduunyada lama ogola adduunka in lagu tartamo lama ogola walaa tadaabaruu ha kala jeesanina oo dhabarka isu jeedi wakunuu cibaada allahi ikhwaana waxaa noqoteen addoomiye ilaahay oo walaala ah walxadiidu saxiixun akhrajahu lbukhaariyu wa muslim wabnu maaja wagayruhum waayahay xadiiskaasna horeynu usoo marannay walaa tajasasuu walaa taxasasuu baa ku jirtay ha isbasaasina oo ha isdabagelina ha isdabagelina oo ha israad gurina ayaa ku jirtay riwaayaadka qaarkood xadiisku waa fara badan yahay siyaabo fara badan buu usoo usoo usoo arooray waayahay wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi tuftaxu abwaabu اljannati yowma اlاثnayn wa yowma alkhamiis wa yowma alkhamiis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا تفتح والا فرا أبواب الجنة جند الباب دا لفرا يوم الاثنين ويوم الخميس ما لنت خميس دي ما لنت اثنين الباب دا جند مسلمين تا يا مؤمنين تا لو فرا فيغفر مركاسا لو دم بدافا لكل عبد دون كستا oo laa yushriku billaahi shay-an towxiidkiisu uu khaalis yahay oo shirki aan la iman dembigiisaa laga masaxa laga laga tirtiraa ilaa laakiin waxaan loo dhaafin rajulun nin kaanat ay ahaatay baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa isaga iyo walaalkii calool xuma ee u dhexayso caloosha wax isugu haya kaasina kaa afka uu buuraayo kaasina uu kaa u dudaayo labadaasi jaa-isadaas iyo nicmadaas kama qayb galaan waa laga reebaa iyaga fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa andiruu haadayni labadaa isu dudaaya afka caloosha isugu haya ee aan heshiiska ahayn dib u dhiga xataa yastalixaa intay ka heshiinayaan horeynu uga soo hadalay dhowr jeere way sahlan tahay labada qof ee muslimiinta ah inay isku dhacaan inay isku dhacaan oo ay wax dhex maraan oo ay isu cadhoodaan ee kala go-aan waynoo sahlantahay laakiin aad iyo aad bay u culusta inay isku soo noqdoonoo midudha war hebelow anigaa khaldanaayo walaa raalli ahow way nagu adagta laakiin waa halka danteennu ay ku jirto waa halka danteennu ay ku jirto xayraaddan baa lagaa qaadayaa dee xayraad baa ku saaran camalkaagii iyo dembi dhaafkaagii iyo jannadii iyo nicmadaa ilaahay uu qaybinayo waad ka qatanta xayraad baa ku saaran ilamaa iyo adunbaa iska qaadi karaa warqadda xayraadda adunbaa qori karaa waa walaalka inay heshiisaan haddaba isugu soo noqotaan lama sahashan karo marka waa xadiis saxiixa oo muslim iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam malik ibnu xibbaan ay soo wariyeen waa xadiis saxiixa oo xoog badan oo ay tahay qofka muslimka ah inuu ka jirircoodo marka uu maqlo inuu xisaabtamo calooshiisa imise qofbaa ku xabisan oo jeel ku ah imisaad haysataa oo caawa markaad seexataad og tahay hebel iyo hebel iyo hebel inaydinaan wada hadlahay inuu caloosha wax isugu haystaan de uu kuu qiimaysan yahay dadka caloosha aad ku haysataa ciqaabtoodu waa tan dee can abi idriisin alkhawlaani cayd ibnu cabdillaahi alkhawlaani baa la odhan jiray annahu samica abudardaa abadardaa ayuu maqlay oo yaquulu leh alaa uxadisukum maydin sheegaa maydinku xadiisaa bimaa huwa khayrun lakum min asadaqati waasiyaam sadaqada iyo soonka mid mid idinka wanaagsan wuxuu ka jeedaa sadaqadii sunno ahayd oo dhan soonkii sunnaha ahaa oo dhan mid ka khayr badan ba idiin sheegaa haabaa meesha taalla qaala wuxuu uhi salaaxu daati اlbeyn dadka dhexdoodu ay xumaatay in la hagaajiyo dadka qaar inay shaqo ka dhigtaan dadkii inay heshiisiiyaan waayahay alaa wa ina albikdata cadhadu iyo isnacaybku xabadda ah xabadda isnacaybka ahi hiya alxaaliqatu waata dadka u xiirta timaa ka xiiri maysee diintay ka xiiraysa se rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu sheegay xadiiskaa horen usoo maray ka soco can ibni cabbaasin can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu uhi halaaثun man lam yakun fiihi gufira lahu maa siwaahu liman shaa saddex qofka saddex sifo qofka aan lahayn ilaahay wuu u dhaafaa haddii uu doono o man maata laa yushriku billaahi shaya qofka dhinta isagoo shirki aan la iman iyo gaalnimo ilaahay cibaadada cidda aan la siin towxiid saafiya ku dhinta walam yakun saaxiran yatabicu saxarata faaliye amba faaliye raac amba faaliye la dhaqme aan ahayn walam yaxqid calaa akhiihi walaalkiina caloosha waxba aan ugu hayn labada hore waxaa laga yaabaa inaad ka dadaasho shirki inaad iska ilaaliso inkastoo baalku halis badan yahayo meelo fara badanoo aynaan fahansanayn amba aynaan dareemahayn baalku inaga soo geli karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay shirkigu dadka wuxuu u soo galaa isagoo dhuumanaya oo ka sanqadhi yar sida qudhaanjo dul maraysa dhagax sisiba dhagax madow oo sisiba habeen madow dul maraysa yaa qabanaysa qudhaanjadaas dhagax madow habeen madow oo gocduraa dhagax madow oo sisiba waxbaana dul saarayn qudhaanjada dul maraysa sanqadhida ma maqlaysa muuqaalkeedana la arki maayo shirku saa shirkigu saasoo kale qofka ugu soo dhuntaa mararka qaar haddana waxaa laga yaabaa qofka muslimka inuu iska ilaaliyo saaxir inaanad ahayn baa suuragala falalow sidaasoo kale falalowna inaad la macaamilin o aanad jeclayn baa laga yaabaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin laakiin meesha lagu dhacaya waa halkan dambe walam yaxqid calaa akhiihi walaalkiina aanay xumaani udhaxayn oo dadka iska wada saamaxay halkaasaa lagu dha halkaasaa lagu dhacaya markaasoo lagu waayayaa dembi dhaafkii xadiiskani wuxuunbuu u tegayaa xadiiskii hore ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo soo sheegay laba qof inay ka hadhayaan naxariista ilaahay dembi dhaafkiisa xadiiskani waa daciif laakiin macnihiisu waa macno saxiixaho aayaad qur-aanna waxa weyaan waa markhaati furayaan xadiiska iminka aynu sheegayna laftiisuna la macno wey baabun ana asalaama yujziu can asarmi aw can asirmi asarmu waa goynta salaantu waay waxay guddaa yacni dembigeedii dembigii qofku uu ku galay asirmi goynta walaalkii uu jaray salaanta ayaa dembigaasi gudda oo lagaga dhaafa hore aynu xadiiskan usoo sheegnay waa yahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul nebigaan maqlay oo leh laa yaxilu lirajulin nina nin nin halkan maaha waa qof baa looga jeeda qof kasta nin iyo gabadh kuu doonaba ha ahaadee xalaalu maaha an yahjura akhaahu an yahjura mumina fowqa alaaثati ayaamin qof mumina saddex cisho wax ka badan cadho inuu kaga maqnaado iyo caloolxumo faidaa marat alaaثatu ayaamin saddex cisho markay kaa dhammaatay intaa waa lagu ogolya iska ciilciilsanow oo iska cadhaysnow afka iska bur waa iska okay intaasi markay dhammaato falyalqahu qofkii muslimkaa ha la kulmo falyusalim calayhi ha salaamo assalaamu calaykum ha ku idhaahdo bimacnaa hadalkii baa furfurmaaye fain radda calayhi asalaama salaanta haddii uu ka celiyo wacalaykum asalaam uu idhaahdo faqad ishtarakaa fi اljri ajarkii way wadaageen oo markii ay labada ay kala go-een haddii dembi meesha oo ka dhashay labadiiba dembigoodii waa la dhaafaya wain lam yarudda haddii aanu ka celin calayhi isagana faqad bari'a almuslimu min alhijrati qofkii salaanta bilaabay hijrada dembigii ka dhashay beri buu ka noqdo waa ka baxay dembiga wuxuu ku hadhay kii diiday salaanta kii salaanta diiday ee iska aamusay ee iska haystay waanad wa ku salaami mayne waanay dhacdaa asalaamu calaykum warana salaamin qofkii qofka u cadhaysana markuu assalaamu calaykum ku dha warana salaamin salaanta meed hebelkii ahayn ninkaa salaamay isaga dembigii waa ka dhacay ka diideyna dembigiiba isagu isugu kii kan iyo kanba isaga isu raacayaan bab التفriqة byn الأحdaaثi التفriqaةu in la kala saaro bayna الأحdaaثi dhalinyarta dadka dada yar ee maaragtay caruurta ah in la kala durkiyo macnihiisa waynu ogaan doonaa عan mفضل بن mbشir عan salim بn cabdاللaahi عan abihi kana cmr aabihii cabdilaahi bni cumar wuxuu yidhi kaana cumaru isna wuxuu yidhi aabbahay cumar wuxuu ahaa yaquulu libaniihi ubadkiisa wuxuu ku odhan jiray idaa asbaxtum waagu hadduu beriyo fatabadaduu kala leexleexdoo kala tagtaga walaa tajtamicuu fii daarin waaxida hal daar ha isugu imanina hal meel ha wada joogina fa innii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsi qabaa an tuqaaacuu an tuqaaicuu inaad isjartaan isku dhaadhacdaan eedee kale shaqo taga aw yakuuna baynakum sharun amba shar dhexdiinna uu yimaado dee nin kastaba hawshiisa ha qabsado is joogjooga faraha badan ha jaabi okay kaa hore waynankii sheegnayoo labada qof markay labada qof marka ay isku dhacaan way isa seegeen soo maha waa la hubaa shaydaan baa ka faa'iidaysanaya shaydaankii meeshii caloolxumuu keenaya kana qofka caloosha waxbuu ugu qabanaya kana waxbuu ugu qabanaya had iyo jeer labada qof isku soo laabtaa wanaagsan assalaamu calaykum hadalkay furaysaa oo de labadii dhimay kala aamusan lakiin waxay ku fiicanta in hore loogu dhaqaaqo war hebel wixii noocaasina dhex maray nin waliba xaggayga cafiya musaamax baad iga tahay ha kanna waa caddeeyo saa saa saa la isku saamaxo taasi waa mid ka labaad ninka aada salaamayso ee islaanta aan kaa qaadin waa kanu sheegaynay imanka qofka waa la isku dhacaya ibni aadan baynu nahay oo masaalix adduunyaa jirta dan baa jirta reeraa jira waa la isi soo gaadhaya laakiin taasi ceeb maaha ceebta waxay tahay sikala in lasii kala go-o lasii kala tago saddex cishaa layna siiyey wakti yar maaha saddex cishoo dhan iska cadhood baa lagudha meelahaaga afka buur oo nig abaala hadina iska daa saddex cisho kadib adigoo waxaagii soo dhammaysto soo cadho baxay dee haddii meesha xaaja ay taallo in laga wada hadlo oo dadka ay ka sheekaystaan oo dhibaatadii tale laga wada hadlo oo la dhameeya waa okay laakiin haddaysa afdhaafuun ahayd war waan ku cafiyaadna iyo cafi layskacan qaado laysmusaafixeeyo ninka diidaa waatanu sheegayna imika oo dembigii kii salaanta bilaabay iyo bariidada iyo saamixitaanka wuu ka soo wareegaya wuxuu ku wareegayaa kii diiday saas wey intaan noolahay weli gu saamixi maayo de adiga laftaadi maad saamixin markaa adiga laftaadi adiga laftaadi maad saamixin ha ta meesha taallaa waxa weeyaan aynu dhammaynadii arrinkii weli muu dhammaan bay ka dhigan tahay taynu ka hadlaynaa labadii qof waa inay is salaamaanoo hadalkuu furmo dabadeedna war arrinkii yaalee noocaasa maya adigu ku dheh adigu masalan haddii wixii ay tahay arrin taagan haddii uu yahay arrin taagan oo laga wada hadlaya anigii sheegay dee qofki nabar buu kuu sheeganaya xooluu kuu sheeganaya waa tusaale amba qabanba ha qabin taasoo kale in la galo oo wixii la bogsiiya waa muhiim waxna waa wixii labadiina idin dhexeeya caloolxumada ahaa iyo afasubuurkii inaad wada hadashaan oo ninkii aad la hadasho tira waan ku saamaxo aad salaanto adigu isaga ma xukuntid adigu naftaada mas-uul ka tahay calooshaada waa taqaanaa afkaagana waa taqaanaa afkan inaad ka salaanto o aad salaantaan la dhaafin aada cafidana isagana hadduu kaa diido waataynu sheegayno isaga ku weecanaysa ku leexanaysa laakiin haddii meesha arrin uu yaallo oo xaal u baahan in la galaa uu yaallo waa in la galo khalaas warkaas waa dhay warkaas waa dhay baabun marka kan imika aynu sheegayna xadiisku waxa weeyaan dadka axdaasta alaxdaas waa dhallinyarta waa xadiidu sin waa dadka da'da yar ee dhallinyarta ee barbaarta waa isku dhacdhacaysaan bay ka dhigan tahay shaydaan baa idin dhex soconaya markaas tadinaa maarata isugu dhicin kala socsocdoo meelihiinaa kala qabta xadiisku ama aarku waa daciif waa la tawjiihin karaa daciifnimadiisaasna waa lagu dayn karaa dadku asalka muslimiinta waxaa asal u ah ijtimaaca iyo wada jirka iyo wada jooga iyo isweheshiga ayaa asal u ah laakiin haddii laga cabsi qaba dadku haddii ay waxoogaa wada joogaan inay wax isugu yimaadaan tusaale ahaan waad soomaaliduba ay tidhaahdo ganacsiga oo kale iyo meheradaha oo kale dadka ehelka ahi inay isugu yimaadaan wax wada yeeshaan waa dhibaato waa la isku nacaa had iyo jeer xisaabtanka marka arrinkaasi inuu qof kale oo dad kale ah oo dee dadku waa isku wadadada laakiin walaalo inaadeer ehir dhow aanay ahayn uu la macaamilo kaasina uu kaa la macaamilo si hadday dee xisaabtamaan xisaabtooda loo kala jari karo laakiin inan iyo aabbihii oo dukaan wada haysto xisaabtamay amba inan iyo walaalkii amba inan iyo sodogii yaa u garnaqaaya waanay dhacdaa waa kadeed markaa taasoo kale qofku waxna wuu sheeganayaa mana sheegan karo calooshii wuxuu ku haysanayaa dabeetana wuu karbirhsanaanayaa uun hebel baan beri wallaahi bilaahiyo wuyu dhacay wuyu dhacay di kani uma oga kanna waxaaba laga yaba inuu tuhunsan yahay marka xaggaa haddii laga wado waa la tawjiihin karaa laakiin guud ahaan muslimiinta asal waxa u ah inay iskaag dhowaadaan ay isweheshadaan baabun man ashaara calaa akhiihi wain lam yastashirhu qofka walaalkii tilmaan siiya bimacnaa qofka walaalkii la taliya wain lam yastashirhu yaa baanu la tashane isagoo aan dhihin hebelow ila tali inaad talada si maaragtay majaan ah oo bilaasha aada ula taliso ninkii hore usoo sheegay istishaarada iyo maa khaaba man istasha ma maa khaaba man istakhaar wamaa nadima man istashaar qofka dadka la tashadaana ma hungoobo may maa khaaba man istakhaar dheh ma qofka istikhaaro sameeye ilaahay subxaana wa tacaala u tukada marka hawl uu gelayo kaasi ma hungoobo ka dadka la tashadaana ma murugoodo labadana waa la iswadaarin karaa oo sida kala tahayna waa sax macnaha markaa labadaas qofku hadduu israaciyo hawlihiisu way toosayaan haddii aad arrin adag gelayso oo muhiima marka hore salaatulistikhaara tuko idaa adoo taa tukaday lafteeda haddana talageli qof aad tale ku og tahay oo talagaleena oo daacada wax weydiiye marka waa markaasi waxbuu ku weydiiyey waajibka ku saarane wuxuu yahay inaad la taliso waxaad maslaxayo dan u arkayso aad kula taliso laakiin waxaaba dhici karta walaalka oo qaldan oo xaalad xaajadu ay ka xun tahay oo ay ka maroorto inaad aragto inaad ka aamusan isg waba aan ku weydin aad la taliso cabdillaahi bni cumar can ibni cijlaan ana wahb ibnu kaysaan akhbarahu wa kaana wahb wahb ibnu kaysaan wuxuu ahaa waa taabici iqaah oo muxadisa wuxuu ahaa adraka cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar mid soo gaadhay ayuu ahaa ana bnu cumar wuxuu yihi wahb ibnu kaysaan cabdilaahi ibnu cumar ra'a wuxuu arkay acraabiyan raaciyan raaciyan nin adhi jira wa hanaman iyo adhi fii makaanin nashix aw fii makaanin qabiix saddex riwaaya soo arooray laakiin qabiix ayaa ayaa ayaa ugu saxsan fii makaanin qabiix oo meel xun yaalla dee meel iska cidlaahoo biyo la-aanuhu baad la-aanuhu abaaraho xoolo aan u wanaagsanayn nin adhi ku haya buu soo maray iyo xoolo wa ra'aa cabdilaahi ibnu cumar waxaanuu soo arkay makaanan meel amhala minhu ka wanaagsan halkanuu xoolaha ku hayo meel kaloo ka fiicanna wuu soo arkay cabdilaahi bni cumar faqaala lahu dabeete cabdillahi bni cumar baa ninkii ku yidhi adhi jirkahaa wayxak yaa raaci waar kaagan xoolaha hayaa xawilhaa xoolaha meesha ka rab ka wareeji fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh kullu raacin mas-uulu can raciyatihi mid kastoo hawl hayaa hawsha uu ka hayo in raciyadiisa iyo ciddaa hoos timaada waa la weydiinaya maalinta qiyaamaha marka adiga xoolahan iyo reerkan masaakiinta waa lagu weydiinayaa aakhire meeshaa degantay meel ka fiican baa jirto halkaase halkaa u rar ninkani cabdillaahi bni cumar kuma odhan cabdillaahi bni cumaro reerka mahalkan baan u daaya mise waan ka raraa laakiin talada iyo soo eedn soo jeedinta waxaa iska leh cabdilaahi bni cumar marka walaalkaa iyo saaxiibkaa iyo qofka ay istaqaanaan haddii xaaladdu iyo ay ka xun tahay iyo taladu oo aad aragto ninkaasi inuu gowlgowlayo inaanad ku daynin tale hebeloo ka daayo ma kula taliya anigu niyo adigu talada aad ula timaado oo aanad sugin intuu kuula imanayo tale daadaa horta ha jabee ninku ilamaa iyo uu jabo lagama celiyo bahasha daaya horta rag waa inay jabaan oy kacaan ay kufaan ay jabaane daa ha odhanin yaanu jabin oo yaanu kufin oo yaanu kicin adigu marka koobaad ad aragtay waxaad waramaas waa qalada ka daa oo san baa wanaagsan ha diida isagu marka marka qofka muslimka ah haddii talada loola yimaadana wuu taliyaa haddaan loola imanoo qalad u arkana wuu taliyaa sida cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhu waana waxaana ku faraysa walaagtinimada iyo islaamnimada baabu man kariha amhaal asuu cidda karaahiyeysata tusaalaha xun yani tusaalahan xun muslimiintu ma laha laysa lana mahalu suu rasuulka alayh isalaatu wasalaam waa sheegay baabu man kariha amhaal can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laysa lana mahalu suu annaku tusaalaha xun melihin annaka wax xun nalooguma maahmaaho unalooma soo qaato alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadee deeqda uu bixiye ku noqdaa kalkelbi waa ay oo kale ee yarjicu ku laabanaya fii qayihi hunqaacadiisii markaa eeg qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay ayga oo kale mayna tusaale xun ahayn waa tusaale xun qofka hadduu xumaado qofka hadduu intuu hibo bixiyo amba deeq uu bixiyo uu cid wax siiyo waalidkii mooyaane dabeete qofka uu kaga laabto ha wuxuu ka dhigan yahay ay intuu meel ku hunqaacay hadda waa ay ayga aygo nijaasaha ayaa hunqaacay hunqaacadi waa nijaas waa nijaasi nijaas ka timi oo haddii nijaasi dumar cunay bal wadii fool xumaan tahay qofka ku noqda hibadiisa iyo deeqduu bixiya waa kaas oo kale waanu kaaga laabana taas waa ceebta ugu weyn waata qofka muslimka markaa tusaalaha ma lehe waa tusaalaha gaalada u daaya ayay ka dhiganta gaalada waxaa samayso waxaa ku dhaqantee inagu haddaynu muslimiin nahay tusaalaha xun ma lihin qofka diinta islaamka iska xambaarsan iyo aan fahamsanayn iska fahamsan maarata aan fahamsanayn iska xambaarsan diinta islaamka oo kutubun iska xambaarsanoo haddana diintii aan fahamsanayn maxaa lagu maxaa lagu magacaabay dameer ka maala alximaari yaxmilu asfaaran waa tusaale xun qofka muslimka waxaa laga rabaa diinta islaamka inuu barto kuna camal falo kii aan xambaarsanaa diinta laakiin aan ku camal falahayn waxa weeyaan waa waa waa dameer oo kale waa tusaale xun ninka intuu diinta yaqaanay diinta bartay ku camal falay meel fiican ku ku yaalay ee kutuba xooray ee tii kala qaaday maxaa la yidhi kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukhu yalhas wadaad xume ninkii wadaadka ahaa ee wanaagsanaa ee diinta lagu bartay ee lagu yaqaanay ee lagu lagu ixtiraami jiray ee hal marun soo kala fireeyey ee taa dhuftay kale waxaa la odhan ninkani waa ay oo kale markaa tusaalayaasha noocaas oo kale ahay ma wanaagsana qofka muslimka markaa tusaalaha xun waxaa loo soo qaadan karo dee tusaalayaasha wanagsan baa qofka muslimka laga doonaya qofka muslimka ahay waa timirta oo kale eeg waa tusaale soo maha waa ninka hore usoo sheegnay qofka muslimka waxaa shabaha timirta oo kale inanku waxan ley maka tusaalaha wanaagsan tusaalayaashan foosha xunna waxaa iska leh cidaan inanka ahayn xadiiskani wuxuu ku soo baxay nebiga calayhi isalaatu wasalaam xilligiisii cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu bixiyey awr awr buu u bixiyey jihaadka dabeete nin buu siiyey ninkiibuu arkay awrkiioo ninkiio awrkii dayacay oo awrkii meelaha iska joog joogo oo meelaha ku dayacan yahay cumar wuxuu damcay warniyo kani wallahi awrka wama qalmee kaga noqon maaha wuxuu yidhi ka iibso ninkiin aanu awrkii danaynahayn oo awrku aanu macno weyn ugu fadhiyeyn buu fahmay markaasaa wuxuu wuxuu doonayaa inuu dhaho waar cumar inaan cumar inuu ku dhaho waar hebelow waar awrkayga iibi dabeete qiimuhu qiimihii uu lahaa awrku qiimo ka hooseeya inuu maarata ugu taasu cumar baa taa iska dhaadhiciyey dabeete intaanu go-aankii qaadan buu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u sheegay rasuulkii ilaahayow waa anigii awr bixiyey awrkii ninka hebel baan u dhiibay hebel awrkii wuu dayacay haddii maanta suuqa uu ka iibiyey qiimo jaban buu siinaya oo awrka qiimihiisa aanu baaqan isagu ma yaqaano awrkaama ka iibsan karaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi maya ha ka iibsanin hataa ha kaga noqon xataa maaha ha ka iibsanin xataa haddii dirham nuski uu kaa siiyo ha ka iibsanin dabeete xadiiskan laysa lana mahalu suu in alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii qay'ihi inanku tusaalaha xun ma lihin cumarow tusaalaha xun dad kalaa iska leh qofka hibadiisa ku noqdaa waayo hunqaacayo hunqaacadiisa ku laabtay markaa qofka muslimkaa waa ka xaaraan shay uu bixiyey inuu ku laabto xaaraan wey iska daa inuu ku laabtay xataa ma iibsan karo isagoo bannaankaa dhigay mooyaane ma iibsan karo laakiin waalidka waa la sheega waalidku waladka ma kaga noqon karaa wixii uu dhiibay hadduu maslaxaad u arko wuxuu arkay dhul buu siiyey wuxuu rabay inuu ka faa'iidaysto ba dukaan buu siiyey wuxuu rabay inuu ka faa'iidaysto isagoo wixiiba daadaadinaayo dan ba aan ka lahayn waar soo celi buu ka odhay mid kale u siinaya taasi ceeb maaha baabun maa dukira fi lmakri waalkhadiica waxaa laga sheegay khiyaamada iyo dhagarta in qofka muslimkaa maarata sinsaarada waxaan dha qofki dee sinsaarada legdinti baan malaynaya laakiin dee qofkii muslimka ahaa in intoo qofku waxuu la yimaado si kale wax loogu dhigo almakru waalkhadiica waa isku macne xaggeena waa dhagarta iyo iyo khiyaamada iyo waayahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yihi almu'minu khirun kariim waalfaajiru khibun la'iim almu'minu qofka mu'minkaahi khirun waa mid dagan oo kariimun macaan waalfaajiru ka daacadda ilaahay ka baxay khibun waa khaa'in waa nin calool xun waa nin xun oo xumaantu ka soo horayso oo la'iimun liita qofka muslimkaah waa daacad bay ka dhiganta almu'minu khirun waa qof muslimahoo daacada oo markii qof wuxuu la yimaado xagga xun aan ka eegin xagga wanaagsan ka eega waa qof dagmi kara mar laakiin mar baa lagu ogoliyey mar labaadka nacas baad noqonaysa mu'minkii aniga hay muuminsanin muuminka waa la ogol yahay mar in in la dago maridaga alla ha dago laba jeeri dagana aniga isdagay xadiis bay waafaqsan tahay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu laa yuldaqu lmu'minu fii juxrin maratayn qof mu'mina god laba jeer lagama wada qaniino hadday mar kugu dhacdo de ha soo taacsanaanin oo dee faande oo meeshii shataad lagugu dhacay ka leexo ka dhaqaaji almuminu qofka muminkahay khirun waa qof mumina oo dagmi kara waa daacad xagga fiican wax ka ega oo xumaanta xagga xumaanta aanu degdegin oo malaha xun iyo tuhunku aanu ku badnayn kariimun oo suuban oo wanaagsan oo dabacsan wاlfaajiru daacadda ilaahay ka ka baxay ee caasiga ahi khibun amba khabun waa mid xumaani u laaban tahay waa mid daacadnimada ka fog oo la'iimun liita oo caloosh hoosu xun hoos hoosu xun cumar radia allahu tacaala canhu waxaa laga hayay inu odhan jiray lastu bikhabin wala alkhabu yakhdacuni anigu dad xumaan mid u samaysan meyhi oo dadka maaragtay markaa kan ku sheegay de imika ninkan faajirka oo kale meyhi kan faajirkaahina ima khiyaameeyo oo cumar sifaad la yaab le ayuu lahaa sifaadku lahaa waxaa ka mid a mararka qaarkood waxyaabo qofku uu doonayo oo aanu u sheegin buu odhan jiray soo hebel wa waxba ma socotid ilhaam baa jiray ilha ilhaamku waxa weeyaan wax dhacay oo qofku aanu xaadir ahayn oo uu ka war helo oo xataa isagu aanu macnayn karin siduu uga war helay waata laga sheekeeyo cumar radia allahu tacaala canhu saariya waa garanaysan yaa saariyat aljabal yaa saariyat aljabal saariya ninkii saariya la odhan jiray uu diray ee ciidanka farisi xaggaa u diray cumaroo madiino jooga oo telefoonna aanu ku soo dhicin t v-na aan daawanahayn ayuunbaa isagoo mimbarkii saaran oo khudbadaynay wuxuu iska yidhi yaa saariyat aljabal yaa saariya waar saariyow xagga buurta waar saariyow xagga buurta dadka way yaabeen haddaba u khudbadaynayaa saariyana way ogyihiinoo ciidan buu u diray meeshu waa masaajoo dee buuri ma jirto war waa la isagay yuu la hadlayaa cumar wuu iska watay warkiisii waa dambe ayaa warkii yimi ninkii saariye iyo dagaalkiisii ayaa warkii la keenay saariya markaa warramay wuxuu ihi maalintii u dambaysay dagaal baanu gallayoo annakoo dagaalka ku jirona la hadateeliyey oo xaggan iyo xagga magaaladii nagaga timi ayuunbaa waxaanu maqalnay cod codkii cumar u eg cumar muxuu leeyay yaa saariyat aljabal waa kelmaddu ka lahaa mimbarka codkii ilaahay baa qaado wuxuu gaadhsiiyey faris buu gaadhsiiyey yaa saariyat aljabal yaa saariyat aljabal dabeeta buur noo dhoweyd baanu xaggeedii qabannay buurtii baanu dhabarka saarray nimankii markaas anu iska celino aanu maaragta aanu ka adkaanay ilaahay baa ku ilhaamiyey cumar waa la weydiiyo wuxuun buu ihi anigu dareen un baan qaatay oo warniyo nimankii malaa waa la weeteeyey malaa buur baa u dhow dabeeta kelmadu waa iga soo baxday uun ma macnayn karo ma macnayn karo qiso kalaa jirta iyaduna oo taas la mid aho taa u dhow habeen dhowd baan ka sheekeeyey taasoo taasoo kale yacni nin sheekha ayaa wuxuu tukinayaa masaajid aayadda qur-aankaa taqaanaa in yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukur adigu qisadu way dheerto waa la eedaamaya waxaan uga jeedaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay ummaddayda ummadihii hore waxaa jiri jiray dad wax loo sheego oo waxyaabaha qaarkood oo dadku aanay ka warhayn laga war siiyo markaa ummadi hore ahay ummadahay ummaddayda hadduu ku jiro waxaa ka mid a cumar baa ka mid a waana la arkay cumar radi allahu tacaala canhu waxyaaba fara badan baa laga arkay ka soco marka cumar wuxu lastu bikhabin walaa alkhabu yakhdacunii anigu mid wax khiyaameeye ma yihi laakiin kuwa wax khiyaameeyaan aniga ilama gaadhaan ilama gaadhaan almu'minu غir kariim wاlfaajiru khabun la'iim xadiisu صaxiixu akhrajahu abu daauud wاlxaakim wاطaxaawi wagayruhum waa xadiis صaxiixa waay baabu asibaabu caydi can cabdillaahi bni kaysaan can cikrima can ibni cabaas radi allahu taعala canhuma qaala wuxuu yihi istabba rajulaani laba nin ayaa iscaayey calىa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam xilligii nebiga calayh الsalaaةu wasalaam fasaba axaduhumaa midkood baa cayda bilaabay walaakharu ka labaadna saakitun wuu aamusan yahay midun baa caytamaya wاnabiyu salى اllahu alayhi wasalama nebiguna jaalisun wuu fadhiyaa kaasaa caytamaya daldalmaya midunbuu ku miisaya kii kalena shib buu yahay uma radda alaakharu kii kale ishayn waayo kii kale ayaa jawaabay uma dabadeetana radda alaakharu kii kalea u jawaabo caydi ku bilaabay nebiguna waa fadhiya mataqaanaa fanahada nabiyu sala allahu calayhi wasalam dabeete nebigii baa kacay maruu kii caydii bilaabay ayuu ki istaagay faqiila waxaa la yidhi nahadta rasuulka waad kacdaye qaala wuxuu hi nahadat ilmalaa'ikatu meesha malaa'igtii baa ka kacday fanahadtu macahum anna waa la kacay ina haadaa kaasi kii aamusnaa maa kaana saakitan intuu aamusnaa raddat ilmalaa'ikatu cala aladii sabbahu malaa'igtaa u jawaabaysa kii caayaayey falamaa radda markuu jawaabtii isna bilaabay baa nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtuna ay kacday warkaasi ma ku dhaadhacay ha mid baa caytamo caydii bilaabay arrinkaasi mar iyo laba isdex jeer buu dhacay meesha bal hadda qiyaasta eego hayaabine goobta la fadhiyaa waa xadradii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xilligiisii iyo zamankiisii ragga meesha jooga waa asxaabtii ninka meesha fadhiyaa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam bal hadda shaydaanku ibnu aadamku inuu daciif yahay shaydaankuna uu balaayo yahay bartaaba ka qiyaas waxay caydi ka soo baxday afkooda asxaabta rasuulka qaar ka mida waxaad dareemaysaa asxaabtu inay ibni aadam ahaayeen ay qaldami jireen oo qaladka ibni aadam ku dhacoo kale uu ka dhici jiray laakiin dee waxay nagaga wanaagsanaayeen dee kumay sii dheganaan jirin dhaqanna umu ahayn mar bay ka dhacaysaa waa loo sheegay waa ka istaagfurlaysanayaan kula laaban maayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisiiba intaasoo jeer baa dhacda way inoo iman doonta haddii ilaahay ka dhigo waxyaaba fara badan oo noocaasa soo laalaabtay marka hayaabine asxaabtu malaa'ig may ahayne waxay ahaayeen ibni aadam inaka oo kalaa oo inaga khayr badan waxay nagaga khayr badnaayeen xumaantu markay ka dhacdo ee xumaanta lagu baraarujiyo way ka murugoon jireen way ka toobad keeni jireen kumanay laaban jirin laakiin innaka maanta keena fiicani xumaanta markuu sameeyo ee loo sheego ee uu ka istaaqfurlaysto haddana berri buu bilaabaya haddana waa loo sheegaya haddana wuu ku celinaya ceebtu adag ka imanaysaa waa halka markaa dhaqanka guuda asxaabtu noocaasuu ahaa qaarkood way jiri jireen mararka qaarkood inay xumaan sameeyaan oo xad laga jaro oo la soo celiyo oo xad laga jaro laakiin aakhirka way goyn jireen oo way ka hadhi jireen waayo marka haddii meesha cay ay timaado adiga haddii lagu caayo kolley adkaysan may sida waan ogahay ilan de ama maan adkaysteene ibnu aadam beenun aad un iska kaa caayo shibta ka gal oo ha u jawaabin aday dani kugu jirtaa waxaa la odhan ninkii hebel wallaahi ninkii intuu cay dabada u qabto wuxuu doono uu ku yidhi inuu indhaha kaga biriqbiriqsiyo sidaasunbuu eegaayo uu la hadli kari waayo taad ka baqanaysaa waa taha kaynu ka cararaynaa waa taas ninka hebel hebel uu ka baqday baynu ka cararaynaa laakiin ta saxda ahi waxay tahay aday kuu fiicantahe waa taas waa inaad ka aamusnaato adiga agtaada malaa'ig baa joogto kaa la hadlaysa isna shaydaan baa ka saa uga agdaldalmaya dembiguna isagu raacaya laakiin markaad bilowdo xumaantii waa qaybsateen xadiis kale aynoo iman doono sii kala saari doona can umi dardaa radia allahu tacaala canha ana rajula ninba ataahaa u yimi faqaala wuxuu hi ina rajula naala minki cinda cabdilmelik wuxuu hi mudardaaya haddaad umudardaa tahay nin baa kaa caayay cabdilmelik agtiisa boqorkii muslimiinta cabdilmelik agtiisa nin baa wax kaa sheegay naala minka xumaan buu kaa sheegay wey bal adigu maxaa muxuu u soo qaadaya nin baa cabdilmelik u tegey dabeete wuxuu aflagaadeeyey umudardaa umudardaa waa caynkaasi caynkaasi caynkaas mid meesha fadhiyay baa soo qaado wuxuu ula yimi umudardaa wuxuu hi umudardaaye hebel ninka la yidhaahdaa cabdilmelik ibn marwan ayuu hortiisa kaa caayay dee adigu maxaad samayn lahayd yani waxaynu samayn lahayn may samayne wax kale samaysa faqaalad waxay tidhi waxay tidhi in nu'ban bima laysa fiina fataalamaa zukiina bima laysa fiina in nu'ban haddii na lagu dhaleeceeyo oo na lagu caayo na lagu tuhumo bima laysa fiina xumaan aanaan lahayn ninkaasi wuu caayey xumaantaa igu caayay melihi haddiiba ay dhacdo mararka qaarkood xumaan aan aanaan lahaynna lagu cayno lagu dhaleeceeyo fataalamaa waxa badan zukiinaa intana lagu ammaanay bimaa laysa fiina ammaan aanaan lahayn waa bal cajaa'ibka ibni aadamka damaacidnimadiisa iyo itahaadaradiisa ibni aadamku wuxuu jecel yahay in la ammaano oo xataa waxyaabo aanu samayn in lagugu ammaano xataa wanaag aanad lahayn alle hebel waana dulqaad badan adoo jecjecoora hebel wallaahi waa ninkaas waa deeqsi adigoo bakhayla hebel waa caynkaas waa nin aqoon badan adigoo jahilnima kugu jirto waa nin alla kacabsi badan adigoo xaalkaaga ilaahay og yahay waxaad jeceshahay wanaag oo dhan aada lahaatid ama yaanad lahaan in lagugu ammaano laakiin haddii hal xumaan lagaa sheego xumaanti baa buur kula leekaanayso miisaankii saxda ahaa waxay tihi waa tanoo haddiina lagu dhaleeceeyo waxaanaan lahayn waxa ka badan inta ammaan aanaan lahayn nala huuyey markaa ninkii way quusisay soo ma hadde ninki waay t war iska tag anaa kaa waroono haddii maanta xumaan aan lahayn laygu sheegay intaasoo jeer baa waxaa laygu sheegay wanaag aanan lahayn can qaysin qaala wuxuu uhi qaala cabdullah cabdillaahi wuxuu ihi idaa qaala arajulu lisaaxibihi ninku saaxiibkii ama walaalkii qofka la socda hadduu ku idhaahdo anta caduwii cadowgeygii baa tahay amba anta caduw ullah cadowgii ilaahay baa tahay amba anta yahuudi amba yahuudi baa tahy amba anta lasta musliman intuba waa isku wada mid haddii intaa mid ka mida uu yidhaahdo faqad kharaja axaduhumaa min alislaam islaamkii ku wada jiri maayaane midkood baa ka baxaya islaamnimo hebelow col iyo cadaa waad ii tahay amba col iyo cadow baan ku ahay col baynu nahay isma bixino oo xagga islaamnimada uga jeeda dhamarka faqad kharaja axaduhumaa min alislaam aw beri'a min saaxibihi amba saaxiibkii beri buu ka yahay oo isma sheegtaan haddii qofka walaalkaa ee walaalt islaamnimadu ay idin walaalisa tala walaala ma nihin hebelow walaala ma nihin xadhkaheenna way kala go-een col iyo cadaawaynu nahay isma bixinno haddaad tidhaahdo muslim wada ahaan maysaan amba isagaa muslima amba adigaa muslima weliba waa marka xaaladdu ay islaam ay ku ay mabaadi iyo caqaa'id iyo wax la isku haya ay jiraan qaala qaysun qays wuxu uhi wa akhbaranii bacdu dabadeed markan kadib waxaa ii warramay abu juxayfa saxaabigii abu juxayfa wahb ibnu cabdillaah ee la odhan jiray waa min sigaari saxaaba asxaabtii yaryarayd buu ka mid yahay ayaa ii warramay أن cabdاللaahi qaala cabdالlaahi بن cmar qaala inuu yihi ilaa man taaba kaka toobad keeni mooye haddaad ka toobad keenin bay ka dhigan tahay labadiina midkiin baa ka baxaya waxa wey islaamnimada waxaa inoo soo socda xadiis odhanaya sibaabu اlmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufr qofka muslimkaa in la caaya waa faasiqnimo in la dilaano waa gaalnimo marka xadiiskaa markaynu marayna hadii ilaahay ka dhigo iyo xadiiskan baynu isku macnayn doonaa in sha allahu tacaala marka waxay ka dhigan tahay qofka muslimkaah walaalkii walaalkii hadduu cadaawad diineed u qado lahaa col baynu nahay col khalaas cadow baa tahay cadow baad ii tahay ina cadow baan kuwa isma bixinno calaa asaasi diin amba adaa gaala amba isagaa gaala laba qofka muslimi diin kuma coloobaan marka qadiyaddu ma sahlana amba isaga islaamka ku hadhaya oo adaa ka baxaya amba adaa islaamka ku hadhay run baad sheegaysaayo col baad tihiino isagaa gaaloo dibadda joogo beri baad ka tahay wey baab baab almustabaani maa qaalaa facala alawali almustabaani labada iscaayaya maa qaalaa waxay yidhaahdaan baabu saqyi ilmaa kaasina ku gebagabeynayna marka baabu saqyi ilmaai suqya almaana waa dhahdaayo yaadaasi alif lagu taago biyaha in dadka la waraabiyo oo biyaha laga caawiyo can cabdilwaaxid qaala xadaanaa leyثu can طaa'uus can ibni cabaas أظنه رفعه شhك layث waana marفوع xadيiثku oo isagoo marفوع soo arooray نeبga عaليه الصلاaةu وaسلام laga warinay قاaل wuxuu yihi نeبgu عaليه الصلاaةu وaسلام وxu hi في بن aadaمa iنa aadaم waa qof kastoo iبن aadaمa waa kuwa wuxuu leeyahay سiتuuنa وaثaلaaثuمiئaةi سuلاma أو caظم أو مفصل qof kastoo iبن aadaم wuxuu leeyahay saddex boqol iyo لixdan xubnood amba goysgoys amba lafood sulama waa waa xubnaha faraha kuwaas laalaabatooyinka cadamna waa lafta mifsalkuna waa meesha laba xubnood isugu yimaadaan waa isku wada macna qof kasta wuxuu leeyahay saddex boqol iyo lixdan lafood cilmiguna wuu sugay imika rasuulka calayh isalaatu wasalaam qofna muuqalin cilmiga jiraaxadana ma aqoon tabiibna muu ahayn laakiin waa loo warramay waxa u warrantay cid qofka ibni aadamka awalkiisa ilaa aakhirkiisa taqaano waa ayo alaa yaclamu alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahay baa warramay ibni aadamka ilaahay baa abuuray ilaahay baa u waxyoodo ilahay wuxuu u sheegay ibni aadamka laalaabkiisa iyo mafaasishiisu inay tahay saddex boqol iyo lixdan culamada qaar waxay sheegeen jacab baa ku jira jacab ayaa ku jira calaa kulli waaxidin fii kulli yowmin sadaqa xubin kasta maalin kasta waxaa ku waajisa sadaqo maalin kasta waxaa lagaa doonayaa saddex boqol iyo lixdan sadaqa maalin kasta lagaa rabaa waad iska soo fadhidaa moogta maalin kasta saddex boqol iyo lixdan sadaqo ayaa lagaa doonaya dabeete sadaqadiibaa ilan dee ibni aadamka xoolaa wuu iska jecel qaarna waxba ma haystaane waxaa loo fahmi gaadhay inuu qofku bixiyo tan ma kun baad ka bixisaa ma tan laba kun oo misay noqonaysaa maalinta ugu yaraan haddaad maalin kasta tiiba aad kun ka bixiso waa saddex boqol iyo konton kun waa konton doolar oo dhowdhow yaaba bixin karayaba inteyna badankeen ma bixin karo badankeenu maalin kasta intaa in leeg konton doolar ma bixin karo soo maaha waxay ka dhigan tahay maalintii sanad bishii waa kun iyo shan boqoloo doolar qaar baabana sooba gelinba sanadka dhan markaasaa la yidhi saa moodaysaan maaha xagga doolarka iyo dirhamka iyo diinaarka ka eegina sadaqadii waa tan kullu kalimatin tayibatin sadaqa kelmad kasta oo wanaagsani waa sadaqo subxaana allah middaa ku daysay alxamdu lilah mid baa ku daysay allahu akbar mid baa ku daysay kelmad kastoo wanaagsan oo kaa soo baxda wacdi iyo waano iyo qur-aan ad akhrida mid kasta waa sadaqo wa cawnu rajuli akhaahu sadaqa ninku walaalkii ama qofku walaalkii inuu kaalmeeyo u caawiya waa sadaqo taasina way kaa baxday washurbatu min almaai yasqiihaa sadaqatun kababiya shurba waa kabada washurbatu min almaa kababiya ah oo yasqiihaa uu cid waraabiyaa sadaqatun waa sadaqo wa imaatatu aladaa can اطariiqi sadaqa jidka waxyaabaha yaala qorigii qarjafkaad ka qaadaa waa sadaqo marka meesha baabkeenu muxuu ahaa baabu saqyi ilmaa inaad dadka biyo siiso qofka raadan had iyo jeer waxay khusaysaa meelaha amba baadiyaha amba dee meelaha biyaha looga baahan yahay fadliga ugu weyn yani ayaan odhane waxyaabaha ugu fadliga badan qofka muslimka u sameeya waxaa ka mid ah inuu qofku ceel qodo inuu meel biyo ka meel oomana ah inuu biyo ka sameeyo oo biyahaas dadku ay cabbaan sabab isaga inuu ahaado qisa aan kusoo gebagabayn doonaya cabdillahi bnu mubaarak ayaa nin baa u yimi raxmat ullaahi calayhi nin sheekoo caalimo ayuu ahaa wuxuu ihi cabdillahi bnu mubaaragow goos waxaa iga soo baxday goosato amba meel jilibka ayaa waxba madax baa iga daa'isa un nabar weyn baa igaga yaala nabarkaasi wuu bogsan waayey dhakhtar walba waan u tegey lacag kasta waan bixiyey meel kasta waan maray maxaan sameeyaa hadda cabdillahi ibnu mubaarak dhakhtar maaha waa nin sheekha ninka sheekha dawada muxuu ka qaban karaya meel ruugaasaa ayaa waxay kaga dhaceen oo malugtaasi ay xanuunaysaa cabdillaahi ibnu mubaarak wuxuu ka eegay xagga waxtarka sadaqada wuxuu hi waxaad samaysaa meel oo manaa oo dadku aanay biyo ka haysan ceel aan gurin ka qod waxaan rajaynayaa ceelka haddii aad qodo biyaha laga cabo inaad bogsanayso sidii buu sameeyey ninkii nin xolala buu ahaa wuu dhaqaajiyey meel baa loo sheegay meeshaas biyey leedahay ceelna way u baahan tahay halkiibuu qoday biyii baa ka soo booday dadkii baa ka cabay toddoba cisho khalaas sabcata ayaam buu ku bogsaday ninkii toddoba cisho fa beri jilibkii baa ku bogsaday ha wuxuu markaa isu eegay meeshani way socotaa uun madax baa ka daaysa dheecaan baa ka daaya waa nabarkaa shuuqaaya uun nabarkaa shuuqaya wuxuunbaa daweyn kara meelay biyo ka soo baxaan oo cagsiga u shaqaysa ajarka intaale qofku wuu ducaynaya qofkii caba hataa afka haddanu hataa ka ducayn markaa qofku uu cabay wixii uu ku dego ee uu ku haraad baxo farxaddaa uu farxaya waxaa la xisaabinaya qofkii muslimka ahaa qaarkood inta waa bay ducaynayaan dadka soomaalidana waxay tidhahdaa nin lagu jiro ilaahay baa og kan baa kuu ducaynaya kan baa kuu ducaynaya kan baa marka dambe waxaa laga yaaba inay kugu dhacdo midaan ducadiisaba la celin midaan ducadiisaba la celin baa laga yaaba inay mid baa laga yaabaa xaaraan cuna inuu kuu duceeyo geedkaa gaari mayso laakiin ajarkiisi waad iska leedahay laakiin ducada aqbalkeeda mararka qaarba waxay ku dhacaysaa qof ay ka dhacayso khayr allah ha ku siiyo marka waxaa laga yaaba toddobadii cisho waxaa soo maray qof u baahnaa oo biyo la-aa oo xaaladii ay haysay biyihii cabay u duceeyey ilaahayow ninkii meesha wuxuu ka cabanayo ilaahw ka cabatintir mid yidhi baa laga yaba inu meesha soo maray muxuu ka cabanaya ninkaasi ruuga soo maha khalaas marka biyaha dee halkana waa ka dhici kartaa dadka u baahan biyaha iyo xiliyada haraadan qofku qayb inuu ka ahaado fadliga ay leedahay waa taas sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waalihi